kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan ganacsigana ay dhinacooda ka soo galaan ayagoo xaafadahooda jooga haddii gabadha xaas tahay iyadoo caruurteedina xanaaneynaysa ee gurigeedina gacanta ku haysata waxay samayn kartaa in online businesska ay abuuran kartaa sidee haweenka uga faa'iidaysan karaan ganacsiga onlineka ah iisoyaalkeedii nololeed timiro cukaash guuleed oo ahayd halgamaa tabintu waanigu hanaa maxmed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheyd oo caynadiisa baabi'iin caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdola'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay faatin cabdulaahi yacquub oo ah aasaasaha xarunta ganacsiga ee xamaam stor balse markan sooyaalkeedii nololeed timiro cukaash guuleed oo ahayd halgamaa taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari xaawo nuur cusmaan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol soddoniyo kowgii ayay ku dhalatay magaalada kismaayo oo muddo badan ku nooleed kagana biirtay s y l halgankeedii xornimo doonka sanadkii kun sagaal boqol kontoniyo labadii waxaay kismaayo booqasho ku imaanaya guddoomiyaha maamulka gumeysiga talyaaniga ee soomaaliya waxaana banaanbax taageere leh kusoo dhaweeyey madaxdii gumeysiga u qaabilsanaa gobolka halkii xisbiga s y l ay kasoo horjeesteen halkaas waxaa ka bilowday dagaal lagu qaaday taageerayaashii xisbiga in ka badan toban qof oo ka mid ahaa leegada sida cabdulaahi maxamed farmaajo cabdi jaqaf aadan carte timiro cukaaj faadumo siciid aamintooy iyo kuwo kale ayaa la qabtay laguna guray qolal ciriiri ah oo ku yiilay xabsigii kismaayo iyaga oo loo ciqaabay qaab naxariis dare ah timiro ayaa ku dhex cumushay xabsigii gudihiisii sanadkii kun sagaal boqol konton iyo saddexdii waxaa maxbiistii leegada loo soo wareejiyey xabsigi weyn ee muqdisho kahor intaan la horgeenin maxkamadda gumeystaha sagaal xubnood oo s y l ahaa ayaa lagu xukumay mid lix iyo toban san oo xarig ah balse wadahadal dhexmaray xisbigii s y l iyo gumeysigii ayaa lagu sii daayey markii timiro la qabanayay waxay ahayd xaamilo iyada oo jeelka ku jirtay ayayna foosha qabatay hase yeeshee maysan helin daryeelkii caafimaad oo ay u baahneyd hooyo uur leh waqtigii dhalmadana joogto gumaystihii talyaaniga ayaa u diiday inay bannaanka ugu soo saaraan xabsigii si ay ugu dhasho maxaabiistii la xirneyd ayaa ka codsatay askartii gumaystaha inay ku caawiyaan dhalo ay kaga dhaliyeen quraarad oo keliya ayay u geeyeen cabdi jaqaf iyo aadan carte ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii xabsiga kaga fooliyey geesta kale seeygeedii salaad cabdi maxamed gaajo waxa uu si naxariis dare ah ugu dhex geeriyooday xabsigii ay ku xirnaa geerideedii toddobiyi tobankii juulaay labada kun kooiyo toban timiro cukaash ayaa ku geeriyootay isbitaalka kingas oo ku yaala london kadib xanuun soo food saaray timiro ayaa ku geeriyootay da-da siddeetan jir waxayna ifka ugu tagtay afar caruur oo ay ka mid tahay gabadhii ku dhalatay xabsiga gudihiisa كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dheganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarka ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
ururka caafimaadka
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya leena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine cisbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taallaa degmada hodan xaafadda kaasababolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
markan anu imaanno falanqaynteenna korarka ku yimid ganacsiyada kala duwan ee caasimadda waxaa kaalin muuqato ku leh haween badan kuwaasoo ku jira noocyadiisa kala duwan waxaa biiranaya hablaha kuwooda waxbartay kuwaasoo fahmay suuqa markii ay garteen inay yar tahay fursadaha shaqo ee bannaanyaalka ah oo ay ku dabooli lahaayeen aqoontii ay soo barteen hadda waxaa door ka qaata ganacsiyada kobcaya ku ganacsiga onlaynka kaasoo sahlaya in agabkaada ay geeyaan guri weliba si fudud waxaa ka faa'iidaysta hablo badan oo wakhtigu u saamixi waayey inay shaqeeyaan ganacsiga onlaynka wuxuu fursad u siinayaa haweenka inay suuqa soo galaan iyaga oo guryahooda jooga waxaana ka mid ah faatin cabdulaahi oo aasaastay ganacsigeeda ay ugu magacdartay xamaam stoor oo ay ku iibiso agabyo kala duwan toddobaadkan ayay marti inoogu tahay barnaamijka waxaana kala sheekaysanay ganacsigeeda sidii ay ku aasaastay waxyaabihii ku dhaliyey inay hab online ah ku ganacsato iyo weydiimo kale ugu horeyn soo dhoweyn kadib waxay noo sharaxaysaa ganacsigeedan iyo waxa uu yahay waa dhowahay hanaa aada mahadsan tahay magay horta faatin cabdila yacquub waxaan ahay aasaasaha shirkadda xamaam store xamaam store waa ganacsi u shaqeeya qaab online ah waxaa laga yaabaa xamaama markay maqlaan bulshada inay dhahaan maxaa loola jeedaa xamaama wax kale ma aha waxaa la dhahaa shimbirka shimbirka ugu qurxan ganacsigan waxaa rajeynayna annagan inuu shimbirkaas siduu u qurxan yahay inuu sarfiskiisa iyo adeegyadiisa iyo alaabaha a keenaba inay saas u qurxoonaadaan ee kastamarkan ee aada ula dhacaan marka annaga ganacsigan waxaaba qaab online ah waxaa geenaa all soomaaliya oo dhan waxaan ku geenaa free delivery gobol tuulo degmo meel kastaa laga soo dalbadaa sidoo kale ganacsigan ilaa iyo etoobiya wadamadan oo dariska ah jabuuti kenya xataa waa laga soo dalbadaa marka online markaa dhahdeed ganacsigu waa inaa laazim heshid platform platformska adeegsan waxaa kamid ah instagramka oo kale facebook oo kale tiktok oo kale si bulshadii ay u gaarto oo within one click ay ku heli karaan productiska ayagoo jooga xaafadahooda goobahooda ganacsiga ugu geynaa products alaal products markaas ay usoo baahdaan waa tahay faadna goormo ayay kugu dhalatay inaad hirgeliso ganacsigaadan online-ka ah ganacsiga online-ka yaraanteedii ilaa hadda horta inaa ganacsi sameeyo aan ku riyoon jiray laakiin alxamdulilah hadda ii suurta gashay ganacsigan oo xamaam store waxaa aasaasnay sanadka waana ganacsi u shaqeeya qaab online waxyaabaha oo online-ka u doorbidna wax kale ma aha ganacsiga markuu offline yahay uu dukaan oo furan uu yahay keliya wuxuu u shaqeyn karaa qofka u taga laakiin markuu online yahay qof kasta meel kastuu joogo kasoo dalban karaa sidoo kale waa labaatan iyo afar saac waa online oo waa open todobada maalinna wuu shaqeeyaa marka ganacsigan online-ka wax kale ma aha waa ganacsi u shaqeeya bulsho kala duwan alaabo kala duwanna waa ku iibinaa alaabahaas isdheheyno qualitigooda ay bulshadu u baahan yihiin maxaad iibisaa marka waxaa laga yaabaa in dadka isweydiiyaan maxaa lagu iibiya ama agab caruura ama dad waaweyn ama dharaa agabyada markaas aad iibisaan muxuu yahay agabyada aa iibin horta waxay iskugu jiraan way kala duwan yihiin ganacsi dukaan markuu yahay waxaa ku qasban tahay inaa dhar adaa iibinaysa dhar keliya inaa gedid hadaa alaabo caruurta iibinaysa caruur kaliya inaa gedid oo caruur bis a u go-did laakiin online markaa dheheyno waxaa la rabaa producti kasta is leedahay kastamarka wuu u baahan yahay qualityna wuu leeyahay bulshadiina waa wax ay u baahan yihiin waa inaa iibisaa so anaga waxaa iibinaa productiyo kala duwan waxyaabaa iibina waxaa kamid a electronicska oo kale waxyaabaha oo gim trainerska oo kale ee dadku u baahan yihiin wedloska oo kale markay sameynayaan sliaming clothiska oo kale iibinaa sidoo kale waxyaabaa iibina waxaa kamid a face sliaming waa waa bahal yar oo wejiga lagu xirta oo wejigaaga aada qurux oga dhigaya so productska ibino aaday u kala duwan yahay wax hadda kow iyo laba iyo saddex a dhihi karna ma aha waa products kala duwan oo qualitygoodana aada u sareyso oo bejka oo xamaam store laga soo dalban karo ama instagram ha ahaado ama facebook ha ahaado ama tiktok ha ahaado sidoo kale waxyaabaha ibin waxaa kamid a hiid massageka oo kale hiid massageka waxaa laga yaabaa bulshada inay aada u fahamsaneen wadankuu ku cusub yahay shaqadu qabanaya waxaa kamid waa device yar oo mashiin yar oo manual ah oo koronto aanan kaaga baahneen waxaa loogu talagalay qofka markuu daalo kale uu maanta o dhan shaqeynayay in massaaj uu ku sameysto madaxa sidoo kale qofka dadka hurdal-aanta ee heesoo kale oo agekaoo kale oo da-da ah sidoo kale dadka madax xanuunka qaboo kale intay kaniini cun lahaayeen isagaa ka kaafinaya inay samaystaan hiid massagekaas so waxyaabaha iibin waxaa kamid oo kale xataa faashiyoonada gabdhaha day naqan lahaayeen sidadka saacadda katiinooyinka lyariska oo dabaq dabaqa isku saaran oo naqshadihii ugu dambeeyay faraantiyaasha sidadka iswataan hid carafits carafsiska oo maxaan ku yirahdaa masarada madaxa lagu xirto yacni waa a lot of products so productida iibina marka hid massagekaas oo kale runtii waa waa aada yani uu faa-iido ugu leeyahay bulshada waana qualitigiina aada u sareeya qiimihiisana waa qiimo macquul oo jaban suuqa maxaad kala kulantay markii aad hirgelisay ganacsiyadan
suuqa horta online markaa dhahdid waxaa la rabaa waxa ammaane inay jirto waxaa laga yaaba mararka qaar kastamarka inuu ku dhaho see kugu aaminayaa maadaama face to face aysan ahayn oo qofka aadan is horfadhinina marka eh, caqabada waxaa kamid oo kale example qofka inuu soo dalbado wixii uu maxaan ku yidhaahday uu dhaho eh, marka i keentaana lacagay tuuraayo oo kale taasna yani ma suurtagelayso so customerka marka waxaa ku qancinaa ugu yaraan eh, qeyb inuu soo tuuro so online marka la maqlo eh, qofka waxaa kusoo dhacayo mararka qaar eh, businessyada onlineka u shaqeeya oo kale in sawirkii iyo productska realiga inaysan islahayn ee kala duwanaasha ay timaado so anaga waxaa sameynaa eh, customerka si uu u qanco sawira ka qaadnaa oo without filter ah video u duubnaa waa u dirnaa si maxaan ku yidhaahdaye eh, qanaacada customerkiina muhiimay noo tahay marka eh, caqabada aada u weyn ma jiraan laakiin keliya eh, bulshadii hadda aaday usoo fahmayaan inay qaab online ah ay wax ku dalbadaan waayahay yaa kaala shaqeeya howshan marka waxaa igala shaqeeyaan eh, team inta badan eh, maadaama ay yihiin eh, maxaan ku yidhahday waxaan online shop eh, customer careka waxaa aada ugu fiican eh, horta hablaha so waxay la shaqeeyaan team oo gabdho ah eh, shaqooyinka ay kala qabtaan hadda waxaa kamida eh, inay ka jawaabaan eh, wicitaanada oo customerska inay ka jawaabaan eh, geyntii oo kale geynta oo kale inta badan horta waxyaaba waxaa adeegsanaa eh, delivery sidoo kale eh, qaarkood waxay sameeyaan marketing Yeah, because waxay- alaabta waxay u baahan tahay in oo marketing loo sameeyo ha ahaato tiktok ha ahaato facebook or instagram marka gabdhahaas ay la shaqa ay la shaqeeyaan ee shirkadda Eh, faadna ma jiraan eh, dhallinyaro shaqo abuur ka heshay ganacsigaada A- aad iyo aad because eh, soomaali waxay dhahdaa far kaligeed fool ma dhaqda Eh, way jiraan eh, dhalinyaro badan aan u abuurnay aan u sameynay eh, shaqo abuur hadday naqan lahayn eh, dhalinyarada sameynaya eh, digital marketing sidoo kale eh, dhalinyarada sameynaya eh, qeybaha oo maxaan ku yidhahday graphic designska oo kale because online haddaa maqashid waxa kugu soo dhacayo wax qurux badan oo sawiro qurux badan sponsor in ino oo maxaan ku yidhahdaa loo sameeyo so sidoo kale eh, dhalinyaradii sameyn eh, geyn lahaayeen alaabtoo kale waa qeyb ka mida ayagana eh, eh, dhalinyarada aan u sameynay shaqo abuurka Eh, xirfadan ma mid aad baratayba eh, aqoon ahaan mise cilmi kalaad baratay Eh, aada u mahadsantahay hanaa Eh, aniga horta waxaan cilmiga barta waa computer science eh, master of information security so waxaa aada igu saaciday inaan online ku iibiyo productiska maadaama background oo u leeyahay eh, technology-ga so em, waxyaabaha marka igu saaciday waxaa kamid oo kale eh, in aada yani skills kala duwan aan leeyahay xagga eh, maxaan ku idhahdaye designka iyo eh, maxaan ku idhahdaa xagga digital marketing ba ha ahaado rajada aad ka leedahay maxay tahay rajada aan ganacsigan ka leenahay horta waxaa waaye in oo maxaan ku dhahda all over the world inuu gaaro adduunka oo dhan yacni ganacsigeeni inuu gaaro oo anaga wax soo saar yeelano oo waddankeeni aan import export sameyno sidoo kale eh, waxyaaba rajada aan ka leenahay waxaa kamid a inaan offline oo kale ah aan online iyo offline labadaba aan u shaqeyno store oo loogu soo hagaago inay yeelato xamaam store insha allah for the future hablaha sidee uga faa'iidaystaan ayaad is leedahay eh, dhanka social mediaha Eh, dhanka social media horta markii la dhaho aada u baaxad wen yahay Eh, siyaabooyin kala duwana looga faa-iideysan karaa hadday naqan lahayd eh, xagga oo marketing oo kale hadda waxaa arkeysaa ganacsiyo oo xayisiin loo sameynayo ay gabdha sameynayaan Eh, sidoo kale eh, hablaha waxyaabay uga faa-iideysan karaan waxaa kamid a eh, ayagoo xaafadooda jooga inay ganacsan karaan oo caruurtoodiina la dhex jooga inay online sameyn karaan online shop Eh, maxaan ku idhahda products si kala duwana inay ku iibin karaan Eh, marka hablaha siyaabooyin kala duwan ay uga faa-iideysan karaan faa'iide inteedana ayuu u leedahay ganacsiga adeegsiga aaladaha eh, social mediaha Eh, social media haduusan jirin ani waxaas leeyahay online ma jiri lahaynba sababtoo ah eh, ummadii oo dhan hadda waa aragtay eh, bulshadii social media lagu wada jiraayo all over the world yani one scope aa layskugu yimid ha ahaado qofka meeshuu raba ha joogo ha ha joogo yani gobol ha joogo tuula ha joogo degmo so em, social media iyo online shop yani kalama maarmaan waa maxaan ku yidhahdaa waa isku tiirsan yihiin Eh, ganacsigii online horta waxyaabay u kala maarmin waxaa kamid a aad markasta waxaa u baahan tahay inaad waxaaga xayisiin u samaysid xayisiin si aa u samaysid waa inaad social mediaha oo maxaan ku yidhahday aa waxaagii ku xayisiisid alaabahaagii kala duwanaa in eh, marketing xoog badan aa u samaysid Eh, maxaan ku yidhahday Eh, marka social mediaha eh, waxaa la rabaa qofka meel kastuu ka joogo with one click yani inuu kugu soo access garayn karo uu soo dalban karo eh, alaab kasta markaas uu u baahan yahay soo keliya beejkaagii ama ma platform meesha ada wax ku ganacsanaysid soo eh, soo access garaynaya keliya waa muhiimadda waxay tahay inuu telefoon haysto iyo inuu internet haysto keliya that's all dukaanka markuu yahay dukaan furan oo wuxuu u baahan yahay qofka inuu tago transportation inuu bixiyo eh, maxaan ku yidhaahdaye inuu energy bixiyo inuu waqti bixiyo yani waa saddexda ugu muhiimsan Eh, marka waqtigana waa waa- waa times gold so qofka waxaa waaye soo xaafadiisa jooga eh, oo ama goobtiisa shaqada jooga oo waqti aanan bad- ku bixinin eh, energy badanna aanan gelinin koosti badanna uusan ka gelinin hadduu helayo bararkiisku u baahan yahay yani waa- waxaan is leeyahay waa baahi taagan oo markaas xalkeedii la helay Eh, faatin aad u mahadsan tahay Eh, sidee shaqa la-aanta jirta looga kaaftoomi karaa iyadoo laga faa'iidaysanayo dhanka internetka adduunka horta wuxuu iskugu soo aruuray internet waxaa jiraan eh, eh, waxaa- waxa la dhahayo eh, digital marketing digital marketingkaas qofka soo xaafadiisa jooga uu maxaan ku yidhahdaa meel kale shaqo aan u doonanin uu wuxuu ku sameysan karaa shaqo abuur sida online shopkan oo kale eh, online businesska oo kale qofka eh, lacag yaru ku- ku- ku bilaabi karaa uma baahna yani in investments xoog badan uma baahna wax yar oo soo haysto wuxuu ku bilaabi karaa inuu sameeyo online business internetkana wuu haystaa telefoonkan wuu haystaa waqtigana wuu hayaa qofka soo intaas ka faa'iideysanayo wuxuu sameyn karaa qofka inuu asaga shaqo abuur uu sameysto uu ka faa'iideysto eh, internetkii at same time uu ka faa'iideysto aqoontii aqoontii uu u lahaa ha ahaado qof jaamacad kasoo baxay ha ahaado eh, secondary level ha ahaado muhiimadda waxay tahay how to use internet inuu yaqaan how to use eh, computer ama ha aha mobilekiisa ku- uu ku access garayn kara at same time Eh, gabdhahoo kale eh, runtii waxay u tahay horta janis sababtoo ah hadda wadanka waa la soconaa shaqo eh, maxaa jirto lack of eh, employment yani shaqo la-aan xunaa jirto Eh, gab- marar qaar waxaa laga yaabaa in eh, qofkii ee disappointment uu ku yimaado isagoo ilaa iyo heer jaamacad soo gaaray inuu dhaho shaqo ma jirto wadanka uu iska seexdo ama inuu waxyaabo kale iyo tahriib iyo wax kale uu ku fikira suurtagal ah so ani waxaa dhihi lahaa qofka waa inuu maxaan ku yidhahda intuu fikiro uu meel fadhiisto eh, skill inuu adeegsado ama eh, maxaan ku yidhahda inuu online business bilaabo yani businessku barakeysan yahay Eh, maxaan ku yidhahday online businesskaas marka uma baahna qofka inuu albaab gargaraaco uu maanta uu shaqo ka raadsado skill asoo xirfe eh, wixiisii maxaan ku yidhahday eh, investi- investment yar u sameysanayo uu uu- wuxuu sameyn karaa inuu horumar self eh, development inuu sameeyo so inayna niyo jabin oo maxaan ku yidhahday eh, eh, ganacsigana ay dhinacooda kasoo galaan ayagoo xaafadahooda jooga haddii gabadha xaas tahay iyadoo caruurteedina xanaaneyneysa eh, gurigeedina gacanta ku haysata eh, waxay sameyn kartaa in online businesska ay abuuran kartaa صح صح صح صح alhadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dhalaal walba heegan u ehdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtoto dhaqaaqii kuu diideeg fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuuntay dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dharaanadhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalliin la'aan igfishinka yiridka suuska umulusubyaanka dabaysha caadawareerka hamiirida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta romatismka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dr axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtara dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir fresh ah alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح
aad ayay u mahadsan tahay faatin cabdulaahi yacquub oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaas ii nabadgelyo
صح